magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ayaa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay laguna dhiirigelinayay arday dhammaystay qur-aanka kariimka iyo kuwa bartay qoraalka iyo akhriska islamarkaana ka aflaxay dugsiga xaaji yuusuf ismaaciil munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka dugsiga bahda waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha dugsiga xaaji yuusuf ismaaciil macalin cali gaabow nuur ayaa ka warbixiyey sida dugsiga u shaqeeyo iyo ardayda qalinjibisay waxaa maanta soo saartay dafcadii labaad waxayna rajaynaysaa insha allah dafcado badan oo tayo leh haddii aan rabbi idmo madrasa xaaji yuusuf waxay bixisaa barashada qur-aanka kariimka waxayna wax bardhaa dadka yaryar iyo waaweynba madrasadu waxay shaqaysaa maalmaha dhan markii laga reebo maalinta jimcaha madrasa xaaji yuusuf waxay xoogga saartaa xifdiinta qur-aanka kariimka tasiixaysa farbaridda waxayna juhdi dheeri ku bixisaa in soo saarto arda tayo leh anfacada naftooda iyo bulshada ay ku dhex jiraan marka tusaale yar aan idin soo qaato madrasada waxay maanta soo saardhay ardada maanta meesha ku qalanjibinaysa arda waxaa jidhaa sanad iyo laba bil todobiyo toban maalin qur-aanka ka dhammaysay waxayna rajaynayaa insha allah intaas intii waqti kasii gaaban inuu arda kooban arda badan soo saari doonto qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey macalimiinta dugsiga iyaga oo u hambaliyey ardayda qalinjibisay waxaan ku ladhayaa keliya hal qodob marka laga yimaado alla mahadcelintiisa aynu mahadcelinna subxaana watacaala kadib waalidiinta iyo macalimiinta iyo ardayda madashan quruxda badan fadhida sida uu sheekhu sheegay shee abdiraxmaan allaha barakeeye macalimiintu juhdi iyo dadaal iyo diinba way hayaan dugsi kastay joogaanba dugsi kasta oo ay joogaan tayo iyo tacliin iyo dadaalba way la fadhiyaan ikhlaaskuna waa nin walba intuu ilaahay ka siiyo iyo siduu ay dadnimadiisu tahay ama diintiisu tahay laakiin meesha lagu kala tegay ee tayadu ku kala tagtay ee lagu kala tayo sarreeyo oo ilmaha nabadka soo saaraysa waxa weeye iskaashiga waalidka iyo macalinka aniga safar baan ka imi hadda waxaana u imi inaan kala qayb galo xafladdan qiimaha badan ilaahay agtiisana ka qiimo badan adduunkana qiimo ku leh aakhirana qiimo weyn ku leh inaan kala qayb galo ardada ka takharujaysa oo arday ka mida ardada meeshaan ka takharujaysa oo dhammaynaysa qur-aanka aan awowo u ahay waxaan u hambalyaynayaa ardaydii yaryarayd ee qalinjabisay dhammaysay qur-aanka kariimka ah waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo habaryar ilaahay cilmigii aad ku anfacdaan waalidkiin dalkiinna dadkiinna iyo naftiinnaba ilaahay ha ka dhigo wax uu tabcay la arko baa waxa ugu fiican suu rasuulku sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay dadkan ugu khayr badan waa qofka anfaca weeye dadka dadka anfaca qofka marka macallinkii hadduu midho fiican soo saaro dadkii ayuu anfacay dacwadiina sidii la rabay ayuu u gutay sidoo kale waalidiinta oo injineer caliyar ugu horreeyo oo waalidkooda ku dadaalay oo intay maadigii ka reebeen qur-aanka xoogga u saarayna waxaan le iyagan waanu hambalyaynaynaa waxaan leenahay hanii'an lakum madrasada xaaji yuusuf eeay galabta u qabatay ardayda khatintay kitaabka alle subxaanahu wa tacaala ahna difcaddii labaad aad iyo aad ayaan maaragtay uga hambalyaynayaa aasaasaha injineer cali cali yar cali haafow
waxaan anigu marka koowaad horta u ducaynayaa macallinkii ardaydan soo saaray macalin cali gaabow nuur iyo ardaydii iyo waalidkii xafladdan soo agaasimay iyo ardaydii qur-aanka dhammaystay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay ajarka waa wada leedihiin macallinka ardayga iyo waalidkuba ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idin saaro dufcadan ayaa ah dufcadii labaad ee dhammaysay qur-aanka kariimka tan iyo markii la aasaasay dugsiga xaaji yuusuf ismaaciil